wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka hiirshabelle ayaa si rasmi ah magaalada jowhar ugu daahfurtay ololo ballaaran oo lagu horumarinayo fursadaha shaqo ee dumarka iyada oo hiigsanayso in la kordhiyo ka qaybgalka habeenka ee suuqa shaqada munaasabada furitaanka ololahan oo ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ururka habeenka bulshada rayidka dhalinyarada ayaa lagu muujiyay muhiimada ay leedahay in habeenku lagu dhiirigeliyo helista shaqooyinka rasmiga ah iyo fursadaha dhaqaale ugu horeyn waxaa madasho ka hadlay axmed colow beero oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada jowhar isagoona soo dhaweeyay ololahan
saxaafadda waxaan ku salaamay salaanta salaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdu salaam maanta kulankaan muhiim waaye maanta waxay u shidan tahay haweenka anaga qaabayna kala duwan waxaan ka nahay martiyaan ka nahay martidaas maanta waxaa sharaf u ah ayagoo xildhibaano gola deegaan leh ayagoo dhallinyaro ah inay maanta maalintii haweenka ay shaqaalaysiintooda doodeedii inay galaan loogu talagalay sida halka boorka nooga muuqata boorkaas wuxuu qoraa in haweenka ay naqa karaan agaasimo guud inay naqa karaan agaasimo waaxeed inay naqa karaan madaxaqaybeed inay ka qayb naqa karaan aadaan ugu soo dhaweehaynaa gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka iyo agaasimaha shaqada shaqaalaha iyo la taliyayaasha barnaamijkaas keeneen iyo guud ahaan dowladda hirshabeelle oo madaxweyne cali guudaba ugu horreeya waxaan leenahay soo dhowaada waa ku mahadsantihiin dhanka kale gudoomiyaha ururka habeenka gobolka shabeellaha dhexe faadumo cadow sangaab iyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka shabeellaha dhexe fartuun aadan xeefuho ayaa habeenka kula dardaarmay in ay ka faa'iidaystaan mashruucan waxaynoo leedahay farxaddeena horta waxaan aniga dhihi karaa boqolkiiba boqol waay wixii aan raadinaynay iyo maanta waxaan ku leeyaha nala hordhigay waxaan rabaa marka maxaa dhahayay ololaha kordhinta shaqaalaha haweenka waxaan dhihi lahay haweenka horta maanta sida aniga aan aaminsanahay ama aan u jeedo horta waa noola baahda in badan aan raadinayna fursadaan beentay miya okay waxaan uga mahad celinayaa barnaamijkan dadka soo agaasimay oo maxaan ku raahdaa isugu kaayeeray gartay hooyooyinku inay maxaan ku leeyahay door weyn ay ku leeyihiin bulshada reedka
salaan kadib maanta waxaan u joognaa ololaha shaqaalaysiinta gabdhaha agaasimayaashii agaasimo waxeetyada waxaan ognahay inaan aad ugu yarnahay marka hore horta waxaan rabaa dowladda inay ka soo saarto sharciyo gabdhaha caddaynaayo xaquuqda ay ku leeyihiin markii wasaaradaha la qaybinayo intaasoo wasaaradood waxaa iskale gabdhaha agaasimo waaxeedyada iyo agaasimayaasha iyo qaybaha kale ee dowladda kale marka xigto waxaan ognahay gabdho badan oo si voluntiir ah ku jooga wasaaradaha haddana markay yimaadaan shaqaalo ama la qaadanayo waxyaabo oo markaas mishaari ah markii tartan loo galo waxaa dhacda gabdhahi gabar inay kaalin koowaad noqoto oo wiil kaalin labaad noqoto in wiilkii la qaato ayadoo loo fiirinayo mararka qaar waxaan ognahay waxyaabaha dhibaatada nagu haayo gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka ee wasaaradda shaqada mudane maxamed cumar meere ayaa sheegay in guddiga diyaar u yahay fulinta siyaasadaha lagu kordhinayo qoondada habeenka ummadan waa ummadday ugu qaadka badneed ee maxaa lalahaa nabigood u yahay nabiyullahi maxamed oo lasoo saaray waxaa hooyo u ah maxaa la dhahaa gabaraa hooyo ah umma ayaa layihahda umma markii la yidhaahdo wadankan waxaa la yidhahdaa ummad ummatuma maxmudan lahaa ummada soomaalida waa layidhaha umma ereygaas waxaa waay maxaa lahaa haween marka waxay leeyihiin doorkaas ayay leeyihiin iyo maxaa lahaa maqalkaas maxaa la yidhaahdaa xadiid soo aror waxaa lagu sheegay doorka ay gabdhaha leeyihiin man kaanat lahu bintun fa axsana tarbiyatahaa sitra min annaar qofkii inta gabar dhalaa barbaariya naarta way ka asfurtaa marka gabar wax baratay oo diinta si fican lagu dadaalay oo aqlaaq lagu yeelay ayaaba lagu sheegay maxaa layidhahdaa inay naarta ka asturto labadaas waarday gasha gabdhaha waxay leeyihiin muhiimadaas ayay leeyihiin mar walba
ugu dambeynna agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maamulka hirshabelle mudane muxudiin cali maxamed ayaa soo xiray ogaada gabdhaha in dhiirigelinay siyaasada madaxweynaha dowladdeena waaye cali cabdulahi xuseen cali guudlaawe qayb ka tahay in madaxda xafiisyada ay qayb ka noqdaan waxaa example idinkaga fulan idinkaga filan bis inaysan madaxweynaha hadalka een agaasimaha guud wasaaradda haweenka iyo agaasimaha kala guud macnaha gabdhaha in dhiirigeliyo gabdhaha ayagaa laga rabaa inay soo doontaan xilalka ayagaa laga rabaa inay shaqooyinka soo aadaan horta taasaa rabaa horta inaan eh, doodo badan maalmaha lixda maalin halkaan aan soo laaban doono waxaan rabnaa doodo waxaa jiri doono een, sida aad xafiisyada ama agaasimo guud aad ugu tartamaysaan sida aad shaqadaasi aad u rabtaan inaad u qabataan sida aga- ma- madax qaybada qoondada haweenka kama marmo boqolkiiba soddon kama marmo adoo gurigaaga joogo sida eh, agaasimaha sheegtay waxaa la rabaa inaad shaqadii qarankana qayb aad ka naqi karto hadduu ilaa yidhaahdo horta taasan waxaan rabaa inaan gabdhaha munaasabada furitaanka ololahan oo ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ururka habeenka bulshada rayidka dhalinyarada ayaa lagu muujiyay muhiimadda ay leedahay in habeenku lagu dhiirigeliyo helista shaqooyinka rasmiga ah iyo fursadaha dhaqaale